marka hore nabadoona kusoo dhawow warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan
bismillaah waa dhowahay waa idaacada alfurqaan waa ku dhowahay degmada moqokori waa degmo ceenkee ah maxayse soo martay degmada moqokori waa degmo ballaaran da-weyna ceelka riiga ah ku yaala aan aniga ku facahay waxaana la aasaasay oo la qoday konton iyo lixdii ilaa intaasay degmo ahayd waa ceel qaaraamiya waa ceel aada u bug weyn oo ay la mataano tahay ugu yaraan afartan ceel iyo soddon baraagood ay ka farcameen oo diris leeyihiin oo dadka degano ay sidaas leeyihiin waxaa ka mid ah cees la diriska ah mabaax oo aadi baan qarka u saaran ceel qallooc ceel cadde muusegeel hariri madoobe mxuuha tardo meesha la mooro eri meesha la yidhahdo ceel hareeri gumare kooxle xagare xaawo gadiid ceel banaay muruglo intaasoo ceelaa ka farxata baraaguhuna atlantic afarta waa ka badan yihin ma fahamto taariikhda maridku waa intaas waa meel istaraatiiji oo kala barta degmada aad baa waxay jirtaa soddon iyo toddoba kilomitr xagga maxaaseedna waxay jirtaa afartan kilomitr xagga iyo soomar waxay jirtaa konton kilomitr xagga buurabarde waxay jirtaa siddeetan kilomitr waa beled sidaasa xoololey oo u badanta dadka dhaqankiisa xoololey u badan tahay waa dad muxuu ah dad diineed dad islaamaha ama laakiin maantay shaydaan baa ku tugsado balaayo gacan hatisay haddii aad iga warsato xaaladda maqokori xaaladeedu waa sidaas waa meel intaasoo diris la ah waxay diris la tahay sharada dhexe waxay diris la tahay galgaduud waxay la diris la tahay xagga beledweyne waxaan kaa rabnaa maraaxiisha maamuladii kala duwanaa ee soo martigelisay iyo waxyaabaha ii soo martay inaad si kooban noogu sheeg maqokori dowladdiisii aad bare waa shaqaynaysay dowlad maamul dowladyada ka dhislaay boolisay laheyd dowladda hoosey laheyd wakaalada biyahay laheyd mid caafimaadkay laheyd dowladdiisi aad bare markay dhacdayna ilaa muddo heer ah waxaa ka talinaya qabiilka ayaa ka talinayay waxaa ku soo xigay midowgii ayadana talo fiicnaa ka soo baxday waxaa ku soo xigsaday xarakatu mujaahidiin waa degtay tacliim baa laga bartay malaadaariisa laga dhisay maxkamada laga furay islaamiya maamul fiican bay laheyd gaaladana kusoo kusoo xigsatay
muddada maamulka islaamiga ah ee degmada moqokori uu ka telinayay xaalka bulshada iyo deegaanka siduu u yaalay bal sawir inaga sii maasha allah maasha allah allahu akbar waxay ahayd beled degan oo dhisan oo nidaam islaamiya leh oo kala dambayn leh oo muxuu ahay shacaarinta islaamka ka ogan tahay oo dadkeedu isxukumaan oo shareeca islaamka ay hoos tagaan oo xasiloon bay ahayd hadda muddada ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka dhibaatooyinka iyo raadadka ay ku reebeen ee magaalada maadaama aad tahay nabadoonkii guud ee beesha maxaad noogu sheegi waxyaabaha la yaabanahay oo xusida mudan waxaa ka mid ah maxkamadaa ku taalay maxkamadda afar xafiisay laheyd waxaa laga furay bersada wax laga dhigay godad wax laga oday jaro waxaa lagu sugi jiray jaadka lagama aqoon masaajidku aadaan ma lahayn imaan ma lahayn jimcad lagama tukanayn salaad lagama ogeyn maxaayadu kama jirin waa beled fowdu ahayd naagaha waa lagu kufsanaya waa qaawanaayeen si aan la sheegi karin oon islaam lagu tilmaami karin baa la iga sheegaan waa ka maqnaa si aan la sheegayn dadku waxay rabaan bay samaynayeen masaafurkaa lagu laayinayo lagu dilayo wax diinu kama jira aslanba waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in islaamku kusoo celiyo sidii ay soo martay inuu kusoo celiyo oo kusoo noqoto gacanta islaamka oo mujaahidiintu kusoo celiyaan sida looga bartay na ay noqoto magaalo sugan oo magaalo muslima inay noqotaan ka rajaynaya insha allahu tacaala ciidamadii dowladda federaalka ee ku sugnaa muddada degmada moqokori haddana ay kala wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkee ayay qabteen niyo waxaa la ii sheegay waddada maxaasna inay qabteen midda beledweynena inay qabteen meelay ku hakan doonaan ma garanay laakiin labadaas waddo ayay ku baxeen mana la arag raadkooda iyo ruuxooda say u carareen lama arag welina hadda meelaha haddii ku daaheen jirto war kamaana helin waa dhimata warkeedu ama laakiin waxaan malaynayaa haarta qabatay midda ku dhacday inaysan soo noqon doonin ama aysan meel ku ka doonin baan malaynaya insha allah maxaad ugu baaqaysaa askarta ee dowladda federaalka ka dagaalamaya ama mar kasta u dagaalamaya danaha shisheeye deegaankan weliba si gaar ah ee muddada ku sugnaa aniga waa sheegay wax badan baan cidda la hadlay oo reerka la hadlay oday baan ahaa wax badan baan u digey tano inay imaanaysaan u sheego insha allahu tacala rajadaas ina qabnaa u sheegnay la igama yeelin hadda laakiin waxaan leeyahay ha la isbar qabto caanadaata dabadood waa qurquro bay soomaalidu tiradaa ha la isbar qabto meel la aadana meel kuma taalo meesha hadda loo cararay lafteeda shabaabaa uga horreeya u malayn maayo in laga fakan doono oo islaamku waa gacan weyan waana ballaaran yahay siday moodayaan ma aha islaamka ha ku soo noqdaano ilaahay waxuu ka rabo ha- ha ha yeelaano dadku hadda addoommo gaalay noq- ahaayeen addoommo ilaahay ha isu bedelaano waxaan leenahay maanta kadib yaan la qaldamin yaan la lugoyn baan leenahay waxa ama macuusada la yidhaah ama murtadiin la yidhaah waxaan leenahay wixii tegey waa tageen waxaa joogaha la barqabto tolaan nahay qaraabaan nahay yaa qoomi ha la isbarqabto dadka ha la caymiyo doqonnimadii ha loo- ha laga soo laabto waxaanan waxaanan rajaynayaa insha allahu tacaala xaragadu aarsi mataqaan waa islaam islaamku ma arsado aarsi mataqaana mana laga arso doono wax mana looma geysan doono dhibaata ninkii asugu la yimaado waa gaar dhib ninkii asugu la yimaado waa gaar waxaa soomaalidu tirahdaa kooro waxay kuu keento kulama kaalmayso koorta waxaa la yidhi way yeeraysaa rati qooqan waa keeni marti waa keeni caanasiimihii dhurwaa waa keenaysaa waa iska koorle cadowgaa ku yimaadee caana ma lahali waxa way qoray la iska riday marka ma la- waxba lagu tari maa oo islaam lagu riday laakiin da- koor waa dadka ku maqashinaya ku tusaya dowladda islaamka waa dowlad islaama sunnadii nabi maxamedee fulinayaan shareeca islaamiyay fulinayaan aarsi ma yaqaanaan leedinka cadgoosama ma leedinku dayaano shalay xad samaysan leedima le ka soo laabta waa la soo dhoweynayaa beledkiisuna ku soo noqda biyihiina soo doonta xoolihiina soo safarsada badarada duurka geyseen ama tuulada ku qaxateen soo ganacsi taga soo dhowaada sidii hore iyo si ka fiican laydin soo dhoweynayaa ha kahdoomina warka odayaasha tuugada ha idiin sheegeen oo caloosha wax ka maqlaaho run ha u qabinaha islaamku dadku shabaabku qofta warka waa dila calooshu ilmaha kala baxa war waxaas wax jira maaha maalin kastaa dad la arkaa lamana dilo shabaabku ama xaragadu dadka way rabtaa waalid waalid ilmihiisa hadduu canaantana wax yar u canaantaa yaan la qaldamin baan leenahay annagaa idinka run sheegayna annagaa idiinla socnaa anaa idiin og yaan la qaldamin ha la soo noqdo ilaahay ha loogu toobad keeno addoommo ilaahay ha la noqdo ilaahayna wuxuu naga rabaa aan yeelno wuxuu nagu diidan aan ka herno waa bilahi towfiiq En saraakiisha ee dowladda federaalka ka mid ahaa ee deegaankaasna ka soo jeeday ee inta badan ee bulshada ee deegaankaas ee ku horkacaya dagaalka en iyaga maxaad ugu baaqaysaa maxaad leedahay ayaga waxaan leeyahay waxaan ugu baaqaya dadkaas ama sarkaal ha aado ama sacaabuli ha aado ama oday ha- ha noqdeen gaala waxay keentay waa dhamay waa waa waa horaad u aragteen ninkii maanta idin soo hogaamiyey ama nimankii idin soo hogaamiyey meesha u dambaysa waa ogtiin meel khayr runa uma dambayn war waxaa jooga aan caynsano aan isu nimaado aan tashanno aan walaalaan nahay walaala inaan nahay ogaano annaga cadaawada noo haysan idiin ma hayno kalgacayl baan idiin haynaa soo noqda isu kaana keena xataa haddii xisaabta jiro in la xisaabtamaa islaamka ogol yahay marka waxaan leenahay baadinimada iyo duurka laydin sheegay iyo wax odayaasha beenta sheeg caloosha wax ka maqla idiin sheegeen waxaas waa dhammaadeen xub caaracaare ahayn caaracaarana intii geel dhex maray ku simantahay war soo noqda mar saddexaad ima afraad baan idin leeyahay walaalayaalow qaraabow ha la soo noqdo waa idinka naxaynaa laxajecla dadkii dalkaa naga kinhaysa soo laabta wixii tegey waa tageen waa dhinteen waana dhiman rabeen waxaa jooga aan isugu nimaado aysanno waa bilahi towfiiq hadda degmada waqokari waxaa dib ula wareegay en, ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddii aad tahay nabadoonkii guud ee beesha arrinkaas sidee u aragtaa alxamdulilah rabi alcaalamiin allahu akbar allahu akbar ilaahay baa mahadle subxaana watacaala allihii naga dhigay muslimiin xaquudirira oo u dagaalamaya ama duurka ugu jira Een, shareecada islaamka iyo kitaabka ilahay inay kor noqdaan ilaahay baa ku mahadsan waxaa ilaahay ku mahadsan yahay qabashada ama kusoo noqoshada gacanta islaamka isaakim qokul kusoo noqotay waxaan bogaadinayaa noqoshaday kusoo noqotay gacanta islaamka ama mujaahidiinta degmada moqokuri oo aniga aan ku dhashay kana soo jeedo oo se muddo saddex sanaa ka maqanahay allihii gacanteenna ku soo celiyo muslimka gacantiisa ku soo celiyaa mahadsan waxaan leenahay ilaahay baan mahad celinaynaa asigaa mahadoo iyo abaadoo dhan u sugnaaday asigaa mahadoo dhan u sugnaatay asigay ka ahaa kartaa kana awooday waxaan bogaadinayaa dagaalkaas waxa waaye dagaal loo baahnaay oo mujaahidiintu allaha cafiyo waxaan leenahay ciddii ka howlgashay iyo ciddii u howlgashayba ilaahay miisaanka xasanaadka u saaraan leenahay annagana kuwii calfada oon caasinimo ku caasin allah oon meesha ku caasin oon ku kibrin allah naga dhigo waxaan leeyahay waa arrin fiican oo loo baahnay waqtigeediina timid alxamdu lilah rabbilcaalamiin alxamdu lilah rabbilcaalamiin waxaa mahadsan ilaahay subxaana watacaala na abuuray baa mahadsan oo sida noo kasin maad labaad waxaa mahadsan mujaahidiinta geeska afrika ee muxuu ahay jihaadka ka wada oo saaka ugu dambeysa meeshaas gacanteenu ku soo laabay ilaahay baa ku mahadle aniguna waa bogaadinayaa waana hambalyaynayaa dadkana waxaan ugu digayaa xasilooni iyo deganaan inay ku qaataan oo alla u mahadceliyaan ay ku soo laabtaan dhulkooda saasaan aan u baaqayaa dhallinyarada maanka laga xaday waxaan leeyahay maankaa laga xaday ciddii ka xadana ma joogto waan ognahay odayaashii xitaa meesha ugu dambaysa waan ognahay waxaasu beenay ahayd beenuraad ma laha layidhi male beenuraad waan ogaanay inaan beenuraad lahayn soo laabta xisaabtama dega qalbigiina maalkiina iyo xoolihiina kusoo laabta waa idinku fulan yihiin ilaahayna tala saarta saasaan idilaahay salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon xirey oo u warramaya warbaahinta islaamiga alfurqaan nabadoonna waad mahadsan